أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xabsiga dhigay hooyo cabasho ka muujisay dhulbab xoogan ay ku sameeyeen koox tirtada soomaaliya bulshada mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa burburiyey derbi jiingada ay koox herdada soomaaliya ka dhistay dhul xoog ay kaga qaadatay dad shacab ah ardayda macadka khadiija binti khuulid ayaa sameeyey bandhig cilmeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ofurow ee wilaayada baay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
waa habeenimo talaadada labaatan iyo sagaalka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba oo kusoo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan faahfaahinna dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen kolayo maleeshiyaadka murtadiinta bangaraafta ah oo ku sujooday saldhigga belegdoogle ee wilaayada shabeellada hoose qaraxa waxa uu si gaara uga dhacay waddada laamiga ee u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wellaweyn qarax ayaa lala helay gaari cabdibilaah oo goobta ku burburay askartii murtadiinta ee la socday gaarigaasi ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qaraxaasi goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa soo caga dhigatay diyaarad helikobtar ah oo daabushay meydadka iyo dhaawacyada maleeshiyaadka murtadiinta maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xabsiga dhigay hooyo cabasho ka muujisay dhulbab xoogan ay ku sameeyeen koox hurdada soomaaliya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kooxda herdada soomaaliya ee horjoogaha uu u yahay murtad xasan sheekh maxamuud ayaa sii laba jibaartay xarigga boobka iyo barakicinta ay ku hayaan shacabka masaakiinta ah ee ku dhaqan caasimada soomaaliya ee muqdisho haweenay ka mid ahayd dadkii laga barakiciyey xaafadda sinai ayaa habeennimadii xalay askar ka tirsan maleeshiyaadka riddadu ay uga daateen goobtii ay u qaxday iyagoo u taxaabay xabsiga gaar ahaan saldhigga degmada wardhigley qoftan dumarka ah oo xariggeeda si weyn loo cambaariyey ayaa dadka ka hadlay waxaa ka mid ah shariif murtad oo xaqiijiyey in maleeshiyaadka gurguurtay ay maamadaasi kala baxeen goobtii ay qaxootiga ku ahayd isagoo falkaasina ku tilmaamay afduub ay ka dambeeyaan horjoogayaasha kooxda villa soomaaliya qoraal kooban oo murtadkani uu xalay soo dhigay bartiisa facebook ayuu si weyn uga cambaariyey dhacdadan waxaana uu xusay in marba marka ka dambeysa uu sii kordhayo xarigga iyo tacadiyada joogtada ah ee kooxda riddadu ay ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho shariif murtad oo arrintan ka hadlaya ayaa yidhi falkan foosha xun wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay ciidamada booliska sii wadaan barakicinta bulshada caasimadda gaar ahaan qoysaska ku nool xaafadda tarabuunka ee degmada hodan kuwaas oo laysugu daray xarig iyo jirdil ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda villa soomaaliya murtad xasan cali kheyre oo isna ka hadlay dhacdadan ayaa waxaa laga xumaado ku tilmaamay in xabsiga loo taxaabo hooyadaasi oo uu ka markhaati kacayay in kooxda riddadu ay horey uga barakicisay xaafadda sinai murtad xasan cali kheyre waxaa kale uu ka dhawaajiyey in hooyadan la qafaashay ay sidoo kale gaboodfallo horey kala kulantay murtad gurguurta iyo kooxdiisa kadib markii ay ku qasbeen in qubuuraha afisyooni ay ka saarto meydkii hooyadeeda oo halkaasi ku duugnaa hooyadan laga qafaashay gurigeeda ayaa ka mid ahayd dad shacab ah oo maalinnimadii shalay si adag uga hadlay boobka iyo barakicinta ay kooxda riddadu ka wado magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa sinai waxayna ku baaqday in laiska dhiciyo dulmigaasi lagana dhiidhiyo dhulboobka harkaha goostay ee xasan gurguurta iyo kooxdiisu ay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mahadsanid cali yare bulshada mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa burburiyey derbi jiingad ay koox hurdada soomaaliya ka dhistay dhul xoog ay kaga qaadatay dad shacab ah walaalkii marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya dadka reer muqdisho ee dhulboobka kala kulmay kooxda hurdada soomaaliya ayaa shalay mar kala qaaday tallaabo kale oo ka dhan ah dhulboobka iyo barakacinta ee caasimada ka wada kooxda hurdada ee gurguurta hogaamiyo bulshada ku dhaqan xaafadda siinaa ee degmada wardhiig leh ee magaalada muqdisho gaar ahaan dadkii dhowaan kooxda ridada barakacinta iyo dhulboobka isugu dartay ayaa fiiqday derbi jiigad ka samaysan oo murtadiintu ku wareejiyeen dhulalkii ay boobeen muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad cadhaysan oo fiiqanayan jiingado maleeshiyaadka murtadiinta ah ku wareejiyeen dhulalkii ay dhowaan ka barakiciyeen dadka shacabka ah ee ku yaal xaafadda siinaaye
sirta igoo kuwaas qor isku hay war kuwaas qayb kasran iyo jumiya qayb kasran marka ilaahay ummaddan ka soo gaar laba meelood ay dusha laba meelood marka taleefisyon ay waryeeli maayaan waa soo laabtay waa soo laabtay war kuwaas taleefisyoonay waa soo laabteen waryeeli maayaan ama dhis ama dhisa waa yimideen waa kuwaas waa dumiyeen oo dheer
mid ka mid ah dadka dhulalkooda la boobay ayaa sheegay inaysan madhaba ka tanaasuli doonin dhulalkooda oo ay boobtay kooxda ridada soomaaliya waxaana dadka laga barakiciyey siinaay anaga waxaan soconaa muddo ku dhow maanta afar bilood ilaa saddex bilood udhexeeyso marka waxaan anaga go-aansanay in xabsiyada si fiican noogula aruursho anaga aan dagaalano maanta waxaan sameynaa miyeeriyaa jiijiidnay waxaana layidhi dhismaha waxaa ka socotaa dhexda dadka horta dhisanaayo waxaan horta u sheegayaa inaysan dhiso karin siinaay siinaay dadaa deganaay dadaa intaasoo sanaa deganaay anigaan kula hadlaya kusoo weynaado intaa kula soo ekaaday lacagta lagu siiyo luga dheerow iska iloow inaad qaadato waa ku aragna markaad dadka dilaysaa burure waxaan u burure saddexda boqol oo kunoo lagu siiye wallaahi oo bilaahi oo talaa ma carfanay saddexdaas boqol anagaa taagan har iyo habeenaa taaganahay siinaay waxaa laga sameeyey koolbawaardiyo waxaa la yaabanaa dhul dhan oo dad minay dhistaan rabaan ku hoydaan rabaan see koolbaardiya loogu sameeyaa mideeda kale haddii la dhiso koolbaardiyaha maalin kasta masaarnaahaya ciidanka nii ilaalihaayaan nii ilaali maayaane koolbaardiyaha haddii la jabsho oo ciidanka ka tagaan inay dadka siinaa joogeen oo dadkan aad degtiin inay dadka siinaa macnaa joogeen oo ilaa hadda joogoon nool oo dhammaaheen oo maantadana fiiqaayeen shan daqiiqana aa cabseen weligeenna aa cabso doonin haddaa rabtiin hadda markaa idaacadda kasoo baxno guryeen u hooyan waxaa hadlooya hal sano a qayli hooya shan xabigu dhuf kadibaa dhibkaa hiraha malayha dhibna kaa hirmaad weli dadaa joog tallaabadan ayaa qayb ka ah tallaabooyinka ay dadka deegaanka kaga hortegayaan dhulboobka xargaha goostay ee madaxda murtadiintu ka wadaan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxay magaalada caasimadda ah ee muqdisho horey u martigelisay isku dhacyo hubaysan oo u dhexeeyey dadka deegaanka ee difaacaya dhulalka danta guuda iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo maleeshiyaadka ridada ah ee dhulboobka loo soo hubeeyey mashruucan dhulboob ayaa noqday midka ugu hadalhaynta badan caasimada tan iyo markii uu filla soomaaliya dib ugu soo laabtay murtada xasan gurguurte ardayda macadka khadiija binti quwild ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ofurow ee wilaayada baay haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman خير النساء البارة التقية ذات الصلاة العافة الحية قد حافظت على الصلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس kani waa macadka khadiija bintu khuweyled xaruntiisa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo ay wax ku bartaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi macadkan oo ka mid a macaahidda dumarka lagu baro qur-aanka iyo culuumtiisa durus sharci oo kala duwanna ay ku qaataan sidoo kale macadkan ayaa ah goob lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee xagga dacwada islaamka dhowaan degmada ufurow waxaan ka qayb galay munaasabad ay ku soo bandhigayeen dumarka macadkan khadiija bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku barteen macadka ugu horeenna dumarka ayaa soo gudbiyey qur-aanka iyo tafsiirkiisa oo ay ku bartaan macadka anoo leeraw xabse macalin shiime oo dhikidaaw macad khadiija bintu khuweylid liicdaadi daaciyaad fii muxaafadati ufuro mayba walku akhri faday qur-aanka kariimka acuudu billaahi min ashaydaani arajiim الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا anoo dhiyaaraa sacadiye ali aadan oo dhakada macad khadiijata bintu khubaylad degmada furow meebalsiin ku akrifada haddii la yaraa ninkanooda tafsiirka qur-aanku kariim acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annabiyu nabi allow idaa dallaqtum annisaa balaantadiisin furaasan fadalliquuhunna ka fura liciddatihinna liawali ciddatihinna ciddidii ugu sheeka fura waasuu koowa ciddatan ciddadiiona koowa wattaqullaaha ilaahay ku obsada rabbakum rabbigiina ku obsada laa tukhrijuuhunna balaantain biide min buyuutihinna guryaashoonunku biide walaa yakhrujna yoon ay bane ilaa yeetiin haddii la kooyaan waahina bifaaxishatin zana faaxishadaasoo mubayinatin cad wa tilka taasay xuduudallahi ilaahay soohantiis waay waman yatacadalankii guduba xuduudallahi ilaahay soohantiis faqad xaqiigee dalama nafsahu naftiisa dulmiye laa tadrii moog lacalallaahu ilaahay mayba la kiyaabay yuxdisu intiya darsiyaa bacda daalika arrintaas bacadashay amran amarantiya darsiyaa la kiyaaw gabdhaha daaciyaadka ee dhegta macadka khadiija ayaa sidoo kale soo gudbiyey culumta kale sharciga ee ku bartaan macadkan xaruntiisa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay مبا أخري فذا خلاصة البهية السنة الثالثة من الهجرة سنة سدهت وفيها ثلاثة عشر حدثا تمسد الأعداد يلي في المحرم بالمحرم من هذا السنة سنة وقعت مبا لذي غزوة نجد غزوة نجد العرائد عند ماء بوقته يقال له مبا قال ذو أمر أمر وفي ربيع الأول ربيع الأول من هذه السنة سنة قتل ويدي الكعب من الأشر جرد اليهودي لانك قال بأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اليهوبي وفي ربيع الأول ربيع الأول أيضا ساسوكا من هذه السنة سنة تنغي أقدم بمهرسد عثمان بن عفان رضي الله عنه الله كرامنا على أم كلثوم أم كلثوم مهرسد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول جبرتسنا بعد وفاة أختها ولدي رقية مركدمت اتلو كتاب ربي لا تهجروا ذاكرة لربي تستغفروا قد جعلت وقال نصب عينها آمنة وفية بدينها تجتنب الأسفار دون محرم لأنه في شارنا محرم ما صافحت لأجنبي منها ولا اختلت بأجنبي عنها إن ضاقت لحاجة لم تخضعي في قولها وصوتها لم ترفعي حافظة لفرجها وللبصر أجمل وصفها الحياء والخفر إن خرجت تخرج بالحجاب بشرطه المشروط في الكتاب sidoo kale waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku saabsan macadka iyo waxyaabaha lagu barto معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات في محافظة أفرو ما يبقى سعدل دكدانا ما يبقى أفرسالة دكدا إلى لحساء يا دكدانا ما يبقى كقادنا يسغال كستاب أما كقادنا لما كتابة يعطني صوت يا جب جبدي يا مراين جي كبكو جب جبدي سرقنا مركان ما يبقى لنا مسلمين الله شرف لنا إلهي بشرفي ونون ما يبقى فلان إني مسلمين تقربش نغنون مسلمين شرفتني ديرسي ونون ونون شرفتاسي هكوبانو nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo ku sugnaa gudaha degmada ufurow ayaa ka qayb galay bandhig cilmiyeedkii ay sameynayeen dumarka muslimaadka ee degmada ufurow isagoo bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu ka wado degmadaasi ardadaas mustawigan geysaday oo juhdi kabiyahayd oo haddii ato qur-aankii tafsiirkii haddii ato oo tafsiir qur-aan siiradii rasuulka sunnadii nabaga caqiidadii dhan walba macnaha bilaanta laku dhis gabayadii ana tiriya jaray gabay kumada may kumad haada jaray walla raw murigasinka hayte gabaygo macnaha ka socdi markaasa may rehe muraadi bilaamed oo muhimalka haytay maashiida la jarti maamuuska guriga i marmarka lakurada muushkala liinkulahayn mujaahidiinta maraakiista ansuubiyan miatul xadiita anismeriya hayte murigasinka hayte iyo kumad hayte maasha allah geeka marka may ahaa haddii hadda gabrooyi kaana war hadda way hela ana laahi mahayn wallahi marka fikri jar ufuro walakuhalaa gebergeeke may laraayeen bayquuli korkudhawaasu ama may laraayeen tafsiir lqur'aan tafsiiriyaasu ama culuum lqur'aan kale manaa walan islahaym eh maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala kama hadsan bacdallaahi maktabka dacwada kama hadsan insha allahu tacaala maysan lahaa marka markaas ka magaca limbi ini isan ha ku dhalaalang mana licdaadihe daaciyaad waa daaciyaad yala siinku fadeh ini dadka siinku dambeeyo iyo jiilka siinku dambeeyo isu mucalimiin nagataan bandhig cilmiyeedkan ay soo gudbiyeen dumarka muslimaadka ee wax ka barta macadka khadiija ee degmada ufurow ayaa ku biiraya tiro macaahidan oo saga maktabka dacwada wilaayada baay kuwaas oo lagu bixiyey juhdi iyo dadaal si ay bir u noqdaan gabdho mucalimaad ah oo xambaara mas-uuliyadda maraakiista ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan mahadsanid abu ayman guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimaad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andalus wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu